زمجري زمجري أيها الأساد قد حق الجهاد واسألي واسألي واسألي واسألي غير جيش الحق لا يجلو الوغاد بالسيوف نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار نمحق الكفار والحتوب منية الأبرار فالمنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون فالمنايا كالعطايا فامض للجنات لا تخشى المنون لأنه لأنه لأنه لأنه نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين بالدماء
عذرا لك يا صلاح الدين والف عذر انت الذي طردت الفرنجه القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق وانت الذي حررت دمشق والقدس من ايديهم وقد قلت قولتك المشهوره لن يرجع اليها ما دمنا رجالا عذرا يا صلاح الدين لقد رجعوا بعد الحرب العالميه الاولى الى بلاد الشام ودخل قائدهم ديغول دمشق وزار قبرك ووضع رجله على طرف قبرك وقال لك ها قد عدنا يا صلاح الدين فعذرا والف عذر لك
نحن أشبال الغزاة الفاتحين بالجهاد الجهاد الجهاد بالجهاد سوف تعلو راية النصر المبين
soo saaridda ragga ayaa ah midda ugu adag dhisidda insaanka ayaana aad uga adag in la dhiso dabaqyada dhaadheer ee daruuraha u dhow waxaa jira rag midkood u dhigma kun nin halka ay jiraan kumannaan rag ah oo aanan u dhigmin hal nin iyadoo ummadda muslimiintu ay dhex muquuranayso gudcur mugdi indharid ah maalmuhuna ay yihiin kuwa isfeenanaya ayay marqura dadku iftiinsadeen shucaaca nuur dhanka alle ka yimid oo waxaa loo soo diray ruuxii diinkooda u tajdiidin lahaa arrimaha noloshoodana u maamuli lahaa markaas ayuu allaah wuxuu ummaddan ka soo dhex saaraa rag culayska diintan xambaarsan si ay uga tagaan adduunyada iyo dhaldhalaalkeeda liita salaaxudiin al ayuubi oo ah halyeyga aan qisadan ku fallaanqayn doonno wuxuu ahaa nin ummadeed mid ka mid a raggii islaamku uu ku badbaadiyey wakhti aad u adag iyo mid ka mid a calaamadaha muuqda ee weligeed aan taariikhda ka go'ynin allaha ka raali noqdee yuusuf binu ayuub ayaa ku dhashay magaalada tikriid ee waddanka ciraaq sannadkii shan boqol soddon iyo labadii hijriga waa mid ka mid a halyeeyada islaamka ee madaxa dhulka u geliyey saliibiyiinta sarana u qaaday raayada islaamka salaaxudiin asalkiisu ma ahayn carab ee wuxuu ka dhashay qoys kurdi ah oo sharaf u saaxiib ah aabbihiis wuxuu ahaa xaakimka qalcadda magaalada qadiimiga ah ee tikriid culimmada waaweyn ee taariikhda islaamka ku diiwaan gashan iyo hoggaanada ciidanka kuwooda wacdaraha ka dhigay macaarigta badankood kama soo jeedaan carabta sida bukhaari muslim iyo tirmidi salaaxudiinna kuwaas ayuu la mid ahaa isagoo inan yar ah ayaa laga dareemayaa inuu leeyahay humuum ummadeed wuxuuna mar waliba ku hadli jiray hadalla muujinayay inuu xambaari doono arrin weyn waalidiintiisa ayaa ka tilmaamnaa magaalada tigriid waxayna ahaayeen qoys sharaf iyo akhlaaq leh oo dadka deegaanka ixtiraam weyn ay u hayeen ninka dib u xurayn doono masjidul aqsa saliibiyiintana gumaadi doono waa yuusuf binu najmudiin ayuub binu shaadi al kurdi taariikhyahanadu waxay soo wariyaan qisada ay isku guursadeen salaaxudiin hooyadiis iyo aabbihiis najmudiin oo waali ka ahaa magaalada tigriid ayaa odhan jiray anigu waxaan doonayaa haweenay alla ka cabsi badan oo ii dhasha wiilkii waa la gacmihiisa ku xurayn lahaa baytulmaqdes tafaa'ulka aabbaha salaaxudiinna sidii uu u rajaynaya ayuu u dhacay qoyska salaaxudiin ayaa u guuray dhanka magaalada muusil halkaas oo uu maamulayay cimaadudiin zanki soo dhoweyn wanaagsan ayayna la kulmeen salaaxudiin ayaa carruurnimadiisii soo koray isagoo firfircoon oo bartay fardafuulka wuxuuna ku tababartay sida hubka loo qaato laguna dagaalamo yaraantiisii ayuu ahaa kuray jihaadka jecel oo qur-aanka kariimka iyo axaadiistan xifdiyey
salaaxaddiin wuxuu ahaa nin muslima oo akhlaaq fiican oo dhaqan toosan oo islaamiya leh culamana ay agtiisa taagan tahay waxaa nin mujaahida oo la yidhaahdo labaatankii sannadood ee uu xukumayay waxaan filayaa inay taarikhyahanadu sheegaan lix iyo toban sannadood inay khaymadiisu ay ka dhisnayd goob dagaal yacnii qaa'id caskari oo ciidamo hogaamiya ayuu ahaayo aad muxane ku ah markii uu soo hanaqaaday ayuu salaaxudiin u baqoolay dhanka dalka masar oo xilligaas ay halis ku hayeen saliibiyiinta iyo haraadigii dowladdii faadumiyiinta shiicada ahayd oo maraysay marxalad gabaabsi ah markii ay aad u daciiftay dowladdii shiicada ee maamuleysay waqooyiga afrika iyo masar ayay saliibiyiintii ixtilaalka ku haystay magaalada qudus iyo masjidka barakaysan waxay bilaabeen inay u dhaqaaqaan dhanka magaalada alqaahira si ay uga faa'iidaystaan firaaqa maamul ee halkaasi laga saadaalinayay damaca saliibiyiinta ee ah inay masar iyo shaam isku qabsadaan ayaa ahaa mid isa soo tarayay balse waxaa arrinkaas si dhow ula socday hogaamiya nuuraddiin maxamuud oo ka mid ahaa dowladdii ayuubiyiinta isla markaana haysta dimashqa nuuraddiin ayaana masar u diray ciidan xooggan oo uu hogaaminayay asaduddiin shiirako tallaabadii ugu horraysay ee uu salaaxudiin qaaday waxay ahayd inuu joojiyo tashayucii ku dhex faafaya bulshada muslimiinta masar wuxuuna dhisay laba madraso oo waaweyn kuwaas oo ka lahaa alnaasiriyah iyo alkaamiliyah dib uyagleelidda madaarista diiniga ah ayaa sababta in dadku ay wada qaataan madhabka ahlu sunnaha ah wuxuuna wakhti kooban meesha uga saaray baadilkii ay boqolaalka sano faafinayeen shiicadii faadumiyiinta salaaxudiin ayaa ahaa qaa'id ka dhisan dhanka siyaasadda maamulka iyo arrimaha caskariga kadib hanashadiisii masar wuxuu isku diyaarinayaa inuu sameeyo dhacdo weyn oo taariikhda caalamka xilligaas wax ka beddashay taas oo ah dib u xuraynta masjidka barakaysan ee al aqsaa wuxuu ahaa rajul siyaasiya oo masar intuu ra-iisul wasaare ka noqday dabeetana dowla alcabiidiya oo alfaatimiya dowladdii shiicada sheegan jirtee meesha intuu ka takhallusay dib u soo nooleeyey sunnada waxa loo yaqaano idan qaa'id caskariya iyo qaa'id siyaasiya labadaboo nin ah buu ahaa iyo nin muslimoo taqiyo alla ka cabsi badan markuu geeriyooday may dhicin shakhsiyad isaga la midoo booskiisii buuxisa dhibaatooyinka duwalkii islaamigaa soo qabsadayna waxaa ka mid ahaa inta badan ee cusuurtii dambe oo dhan may dhismin dowlad mu'asasaad ah ee waxay dhismay dowlado hadba ninka xukumaa noocuu u egyeela ula ekaanaya haddii nin cadiimo weyni u soo baxana dowlad weyn noqonaysa haddii waaxid akhasunnaasi uu qabsadana burburku uu ku dambaynayo المسلمون قادمون مرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون dowladdii cusbeed ee masar ka curatay waxay bilowday inay dib u soo noolayso fariidada jihaadka ee ay qulubta muslimiinta ka siibeen shiicadii mandiqadda maamuleysay wax ka badan laba qarni oo xidhiidh ah salaaxudiin ayaa gobollada masar u magacaabay wilaad cusub oo jihaadka ku boorinaya muslimiinta sida taariikhyahanadu sheegaan bilo kooban gudahood ayuu salaaxudiin helay kumannaan kun dhallinyaro muslimiin jihaaddoon ah arrinkaas uu ku dhiirigeliyey inuu ku dhaqaaqo hadafkii uu uga soo hijrooday ciraaq kaas oo ahaa xuraynta baytulmaqdes saliibiyiintii haysatay baytulmaqdes waxaa u soo galay qoobgariir waxayna dareemeen in salaaxudiin uu ku soo wajahan yahay waxayna dhowr jeer ku dhaqaaqeen shirqoollo ay ku dhicisaynayaan dowladdii ka hanaqaaday masar balse kuma guulaysan dhinaca kale salaaxudiin ayaa bilaabay inuu dhan walba ka xashdiyo ciidanka muslimiinta dhanka shaam ayaa lagu diyaariyey ciidamo aad u xooggan halka masar iyana ay isku diyaariyeen ciidamo tobannaan kun ah si aanay u fashilmin macarakada weyn ee qudus lagu furan doono ayuu salaaxudiin amray in la furto dhammaan magaalooyinka dhaca xeebaha mandiqadda shaam si saliibiyiinta qudus caasimadda ka dhigtay aysan u helin gurma deg deg ah suldaanka mujaahidka ah ayaa ciidamadiisa u dhaqaajiyey magaalooyinka xeebta leh ee kale ah caka sayda yaafa bayruud iyo casqalaan dhammaantoodna saliibiyiinta ayaa laga farmaroojiyey kutubta taariikhda waxaa ku qoran in tallaabadan uu qaaday salaaxudiin ay saliibiyiintu u ahayd iclaam dagaal oo toos ah sababtoo ah waxay madax wareer ku riday dhammaan kaartooyinkii dagaal ee u degsanaa arrimahan oo idil ayaa gogolxaar u ahaa macrakada weyn ee xitiin taas oo salaaxudiin ka dhigi doonta haliyey islaami ah oo taariikhda baaldahaba ka gala wixii leysku bira tuntaba juyuushtii muslimiinta iyo kuwii saliibiyiinta ayaa ku kulmay halka loo yaqaano xitiin taariikhdu markii ahayd shan boqol siddeetan iyo saddexdii hijiriya kuna beegneed kun boqol siddeetan iyo toddobadii miilaadiga macrakadan uu hogaaminayay salaaxuddiin al ayuubi ayaa lagu jebiyey saliibiyiinta waxaana lagu xureeyey masjidka barakaysan ee alaqsa iyo magaalada qudus يقول المؤرخون الذين شهدوا هذا المشهد يقولون من نظر إلى القتلى بالأعداد بالآلاف يقول لم ينجو منهم أحد ومن taariikhyahanadii goobjooga u ahaa dhacdadan waxay leeyihiin qofkii eega tirada dadkii goobta lagu laayay ee kumanaanka ahaa wuxuu odhanayaa qofba kama badbaadin qofkii isaguna eega tirada maxaabiista ee laga qabtay oo gaaraysa soddon kun wuxuu dhahayaa qofba lagama dilin muslimiintu waxay qanimaysteen dhammaan wixii ay haysteen nasaarada sida xoolahooda hubkooda iyo fardahooda iyo dhammaan wixii ay wateen waxay ahayd qaniimo aad u badan iyo kayd ay muslimiintu heleen taasi oo ay aad ugu farxeen muslimiinta oo habeenkaasi oo dhan ku dhawaaqayay towxiidka iyo takbiirta waxay ahaayeen kuwa ku jira duco iyo xuska alleh waxayna alle ku mahadinayeen sida hal maalin uu u jebiyey gaallada isku soo bahaystay dagaalkan maalintaasi oo ahayd maalintii shan iyo labaatanaad maalinkaasi waa maalinkii xidhiin oo dhabarka laga jebiyey nasaarada lixdan iyo saddex kun ayaa waxaa jebiyey laba-iyo toban kun oo keliya wuxuu ahaa nasri deg deg ah oo aad u ballaaran oo ay heleen muslimiinta salaaxuddiin wuxuu amray in teendho looga dhiso xidhiin wuxuu ahaa mid ku tukanaya isagoo alle uga shukrinaya nimcada iyo furashadan weyn وأمر صلاح الدين أن ينصب له خيمة في حطين فبات فيها مصليا شاكرا لله رب العالمين على هذه النعمة العظيمة وهذا الفتح المبين
حطين يا حطين هل من عودة تمحو الغبار وسائر الأدر وسائر الأدران يا إخوة الإيمان سيروا واصبروا
mu'arikha weyn ee ibnu waasil ayaa diiwaanadiisa taariikhda ku sheegay in macrakadii xiddiin ay furo u ahayd futuuxaad waaweyn oo ka dhacay caalamka islaamka ayna muslimiinta ka badbaadisay dabarjar weyn oo ay la maaganaayeen saliibiyiinta iyo faadumiyiintii waqooyiga afrika allaha u naxariistee salaaxuddiin al ayuubi ayaa ka mid noqday aclaamta waaweyn ay muslimiintu leeyihiin sida bukhaari iyo muslim wuxuuna ahaa qaa'id mujaahid ah oo muslimiinta dib ugu soo celiyey qibladoodii koowaad iyo halkii loo dheelmiyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam إن الرجولة في الهداية والوغى إن الرجولة طاعة الرحمن يا سائلين عن الجهاد وحكمه إن الجهاد لفعله نوعان طلب العدو وقد يكون كفاية لكنه قد مات منذ زمان taariikhdu markii ahayd lix iyo tobankii safar sannadkii shan boqol siddeetan iyo sagaalkii hijriga ayuu geeriyooday salaaxuddiin al ayuubi isagoo konton iyo toddoba sanno jir ah wuxuuna ku dhintay guri uu ka degganaa meel ku dhow qalcadda dimashqa halyeygaas muslimiinta cisiga iyo sharafta u horseeday ayaa ka soo jeeday qowmiyadda kurdiyiinta ee hadda gaaladu kala qaybisay eena dejisay xuduud beenaadyada waddammada ciraaq suuriya turkiga iyo iiraan
إن الجهاد يوم قد ناداني أسفي على قومي فهم في لهوهم وكأنهم هزموا قوى العدوان عذرا لك يا صلاح الدين والف عذر انت الذي طردت الفرنجه القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق وانت الذي حررت دمشق والقدس من ايديهم وقد قلت قولتك المشهوره لن يرجع اليها ما دمنا رجالا عذرا يا صلاح الدين لقد رجعوا بعد الحرب العالميه الاولى الى بلاد الشام ودخل قائدهم ديغول دمشق وزار قبرك ووضع رجله على طرف قبرك وقال لك ها قد عدنا يا صلاح الدين فعذرا والف عذر لك
والعدوان يا أمة الأمجاد أين رجالك أم أنهم باتوا كما النسوان ألف التعايش مع عدو كافر أف لعدوك عيش الذل والخذلان تركوا لجام العز واستبقوا إلى دنيا الخراب وسلعة الشيطان حطين يا حطين هل من عودة تمحو الغبار وسائر الأد وسائر الأدران يا إخوة الإيمان سيروا واصبروا فالنصر صبر دقائق وثواني يا أمة الإسلام لا لا تحزني ها نحن عدنا نصرة وتفاني عدنا نعيد العيد بعد غيابه ونعيد بهجته بلا أحزان